بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaartana dhegeysanaysaa kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyoom oo xiliyadan oo kale idaacadda islaamiga ah ee alandalus aad uga barateen maalin kasta marka laga reebo maalinimada jimcaha ah waa maalinimo isniinha taarikhduinay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo afar hijri oo ku astaysan shanta bisha labaiyo tobanaad labada kun labaiyo labaatanka inta badan barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadan doonnaa halista uu leeyahay dagaalka maskaxda ishaacaadka oo la faafiyo iyo dhibaatada laga dhexlo kaalin intee la eg ay sirdoonnadu ku leeyihiin buunbuuninta wararka aan jirin ma og tahay in idaacadaha cadowga ay yihiin kuwa ugu badan ee dadka ku beera welwelka qaabkee looga hortegi karaa arrintan suurtagalse ma tahay in la daweeyo aafada dhegaysiga warbaahinta gaalada ee ku habsatay ummadda muslimka ah warbixin dheer oo aan ku faaqidi doonno arrintan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kalena xubintii guuxa dunida ayaan soo gudbin doonnaa waxaa barnaamijka iga gacan siiyey diyaarintiisa iyo soo saaristiisaba walaalaha faysal xasan cali xaaris cabdulqaadir iyo maahir maxamed waa mar kalaha iyo barnaamijka caalamulyow
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag akhyaartan la socotaaye markale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom warbixintii dheerayd ee aan kaga hadlaynay dagaalka maskaxda ayaa jidka ku soo jirta hase ahaatee aan ku hormarno xubinta guuxa dunida ood aalaba ku maqashaan akhbaaraadkii ugu dembeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya walaalka maahir maxamed oo barnaamijkii kala qaybgelaya aad baad u mahadsan tahay walaalka bashaar cabdiraxmaan bismillaahi araxmaan araxiim wararka ka imaanaya waddanka nigeriya ee dhacagalbeedka qaaradda afrika waxay sheegayaan in weerar caduubtooyo lala beegsaday masjid ay muslimiintu ku cibaadaystaan oo ku yaala waqooyiga waddankan halkaas oo sida la xaqiijiyey lagu dilay dhowr iyo toban qof oo muslimiina kooxo hubaysan oo burcada si gaar ahna u beegsada dadka muslimiinta ayaa weerar khasaare badan dhaliyey ku qaaday masjid ay muslimiintu leeyihiin oo ku yaal magaalada founton ee gobolka waqooyiga dhaca ee katsina wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysay dad goobjoogayaal ah ayaa sheegtay in dadka dhintay oo tiradoodu gaarayso ilaa laba-iyo toban qof oo muslimiina oo uu ku jiro imaamka ay xilligaasi ku jireen salaada cishaha mid ka mid ah dadka deegaanka oo ay royters soo xiganaysay ayaa sheegay in kooxaha weerarka ku soo qaaday masjidka ay deegaanka ku soo galeen mootooyinka aadka u dheereeya ee ay soomaalida u taqaan dhugdhugleyda kadibna ay toogasho ka bilaabeen gudaha masjidka kadibna ay qafaasheen dhowr qof oo muslimiina cabdalla moxamed ayaa royters ku yidhi dad badan ayay soo qafaasheen waxayna u kaxaysteen kaymaha waxaan alle uga baryayaa in kooxaha qudaaco duruqa ay sii daayaan dadka aan waxba galabsan ee ay qafaasheen madaxda isbahaysiga ekowas ee duulaanka shaadala dirarka ku qaaday waddanka maali ee muslimka ah ayaa fariin adag oo goodin ah u diray dowladda maali kadib markii xukuumadda bomaako ay xabsiga dhigtay askar qayb ka ah isbahaysigan shirmadaxeedka isbahaysigan oo ka dhacay magaalada abuuja ee caasimada u ah waddanka nigeriya ayaa baaq loogu diray taliska milatariga ee hayatalada maali kaas oo ahaa inay ooda ka qaadaan afartan iyo toddoba askari oo ku xiran xabsiga bomaako haddii aan la sii dayn ka hor inta aan la gaarin labada kun saddex iyo labaatankana ay cawaaqib adag la kulmi doonaan madaxda milatariga maali milatariga afgembiga ku haysta maali ayaa dhowr bilood ka hor xabsiga u taxaabay afartan iyo toddoba askari oo ka soo jeeda waddanka every costi kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen afgembi fashilmay oo la doonayay in lagu rido xukuumadda milatariga ee afgembiga dalka kula wareegtay taliyaha dhanka ciidamada u qaabilsan dowladda dabadhilifka ah ee bakistan ayaa hanjabaad adag u diray dowladda hindiya oo ah dowlad uu dagaal kala dhexeeyo xukuumaddiisa muniir oo ah taliyaha guud ee dhowaan un loo magacaabay ciidamada waddanka bakistan ayaa booqasho uu ku tegay sohodinta uu dalkiisa la wadaago bakistan ka sheegay in uu si adag isaga difaaci doono daandaansiga uu sheegay inuu kaga imaanayo dhanka hindiya goodintan ayaa ku soo beegantay xilli dhowaan taliyaha guud ee ciidamada xukuumadda dadka hinduuska ah ay hadallo xanaf leh warbaahinta u soo mariyeen dowladda bakistan taas oo ku aadanayd xaaladda gobolka muslimiinta ee kashmiir dowladda astaraaliya oo ka mid ah dowladaha aadka u dhisa maamulka yuhuudda ee xoogga lagu dejiyey dhulka barakaysan ee filistiin ayaa baadigoob ugu jirta sidii ay u heli lahayd xogta qaraxyo laba ah oo dalkaasi loogu geystay dad yuhuud ah oo dhacay qarnigii tegey booliska dowladdan ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inay abaalmarin doonaan cid weliba oo bixista xogta qaraxyadii saddex iyo labaatankii diseembar kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii gelgelay magaalada sydney ee dhacda xeebta bari ee austraaliya laguna weeraray qunsuliyadda yuhuudda ee magaaladaas waxayna boolisku intaa ku dareen inay bixin doonaan lacago dhan hal milyan oo doolarka austraaliya ah una dhigma lix boqol siddeetan iyo laba kun oo doolarka maraykanka si ay ugu caawiso dadka yuhuudda ee dhibanaha u noqday qaraxyadaas isku soo baxyo waaweyn oo looga soo horjeedo xukunka dhiigyacabka mujrimka ah ee suuriya bashaar al asad ayaa laga soo sheegayaa inay ka socdaan deegaano dhaca koonfurta waddanka suuriya boqolaal barnaambaxyaal ah oo aad u caraysan ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta maamulka magaalada asweys ee koonfurta waddanka suuriya iyadoo ay banaanbaxayaashu ku guulaysteen inay gubaan gebi ahaan xarunta maamulka islamarkaana ay jarjaraan sawirka mujrimka bashaar ee waddankaasi suuriya ugu dambayntiina warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in haddii uu ruushku ku guulaysto dagaalka uu kaga jiro waddanka yukrain uu si toos ah u bilaabmi doono waxay ugu yeeraan dagaalka saddexaad ee adduunka taas oo ka dhigan in dagaalka uu ka gudbi doono xayndaabka uu hadda ka socdo waa sida ay hadalka u dhigtay waxay sheegtay in ruushka ay ka go-an tahay inuu ka dhabeeyo go-aankiisa ah in isbeddel lagu sameeyo maamulka waddanka yukrain lana hoosgeeyo jasiiradda muslimiintu leeyihiin iyo alqirim ee uu ruushku la wareegay sannadkii labada kun afar iyo tobankii haddii ay taasi dhacdo waxa ay leeyihiin waxaa dhici doono dagaal caalami ah oo dhexmari doona reer galbeedka iyo ruushka gaar ahaan dowladaha ku tirsan bariga qaaradda yurub waa sida ay hadalka u dhigeene xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka bashaar cabdiraxmaan iyo barnaamijka caalamulyowm
أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها
baaris la sameeyey ayaa lagu ogaaday in hay-adaha sirdoonnada ay yihiin kuwa ugu badan ee bulshada ku dhex faafiya wararka been abuurka ah iyagoo ka leh ahdaaf dhowr ah oo aan la soo koobi karin arrintan oo soo bilaabatay muddo hadda laga joogo hal qarni iyo ka badan ilaa haddana saamaynteeda laga dareemayo caalamka oo idil hay-adaha sirdoonnada ayaa ah kuwa ugu badan ee buunbuuniya wararka aan jirin sidoo kalena faafiyo ishaacaadka inkastoo ay qarnigii labaatanaad horumarin ku sameeyaan hababka loo adeegsan karo si ay saameyn ballaaran ugu yeelato bulshada iyadoo la adeegsanayo waxa loo yaqaano dagaalka nafsiga ah sirdoonnada ayaana arrintan la kaashaday dhakhaatiirta ku takhasusay daweynta cudurrada nafsaaniga ah saalax nasri oo ah sarkaal ka tirsan sirdoonka masar lana shaqaynayay hay-addaasi intii u dhexaysay sannadkii ilaa kunaaoqoiyoabadii ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dadka horumarinta ku sameeyey mashruuca dagaalka xagga maskaxda isagoo adeegsanaya ishaacaad iyo warar been abuur ah oo aysan waxba ka jirin waxaana la xasuustaa in jamaal cabdinaasir uu taliyaha sirdoonka masar ka dhigay sannadkii kunaaoqoiyoxdii xilligaas oo jihaaska midabada loo taagay iyadoo la og yahay saamaynta uu ku lahaa dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha fanka iyo warbaahinta intaba magaca saalax nasri ayaa cabsi ku beeri jiray bulshada ku dhaqan dalka masar marka uu dhegahooda ku soo dhaco sababtoo ah waxaa hawada loo mariyey brobagando xaddhaaf ah taas oo ka turjumaysa arxan la'aantiisa tacdiibkii uu ku sameeyey siyaasiyiinta iyo arrimo kale oo magiciisa ka dhigay mid laga naxo balse hadafka ugu weyn ee uu tacdiibka ka lahaa ma aysan ahayn inuu siyaasiyiinta ku qasbo qiraallo ay sameeyaan oo keliya wuxuuna doonayey inuu maxaabiista nafsiyaddooda dhulka la galo ayna faafto qisada xanuunka badan iyo dhibaatada lagu hayo maxaabiista sheekooyinka noocaan ah ayaana loo tabin jiray si ula kac ah arrinkaas oo bulshada ku beeray cabsi xooggan kuna qasbay inay madaxa u raariciyaan maamuladii daaquudka ahaa ee soo maray waddankaasi ninkan isaga ah waxa uu alifay kitaab loogu magacdaray dagaalka maskaxda waa dullan salka ku haya hadalka iyo waxa ay dadku aaminsan yihiin kitaabkaas ayaana marjic muhiim ah u noqday dowrka ay sirdoonnadu ku leeyihiin horumarinta dagaalkan halka sidoo kalena gudihiisa lagu sheegay asaalibta ay maraan iyo waxyaabaha ay ku dhex faafiyaan bulshada si ay u gaaraan danahooda saalax nasri ayaa mar uu tusaalo ka bixinayay tallaabooyinkii uu qaaday nabalyon ee ku aadanaa duulaanka maskaxda waxa uu yidhi markii uu faransiisku ku soo duulay dalka masar sannadkii ii wuxuu faafiyey wargeysyo gudbinaya ahdaaftiisa kuwaas oo lagu bilaabay bisinka qur-aanka iyo axaadiid wuxuuna dadaal badan ku bixinaya sidii uu dadka ku kasban lahaa isagoo maray dariiq kasta ninkan wuxuu dadka u sheegay inuu ixtiraam gaar ah siinayo islaamka iyo ehelkiisa iyo weliba aqbaadda kirishtanka ah ee dega dalkaasi taas oo ay sii dheer tahay inuusan rabin maal iyo maamul balse uu dalkan u yimid sidii uu u ciribtiri lahaa boqortooyadii mamaaligta oo qura si shacabka looga badbaadiyo gumaysigii iyo dulmigii ay ku hayeen sida uu hadalka u dhigay arrinkaas oo na soo xasuusinaya duulaanka ay dowladda maraykanka ka wadda soomaaliya iyo kufaarta afrikaanta ah ay ku soo daabushay iyadoo ku andacoonaysa in duulaanka ay ku soo qaaday soomaaliya aysan ka lahayn hadaf gaar ah balse ay doonayso in shacabka laga dulqaado ururka al-shabaab iyadoo la wada ogyahay cadaaladda iyo amniga ay ku soo daabuleen dalkan muslimka ah sheekh mukhtaar abuzubayr taqabalahullah ayaana aad u sharaxaya xeeladaha iyo asaaliibta uu cadowga maanta u adeegsado dagaalka nafsiga ah iyo ahdaafta uu doonayo inuu ku xaqiijiyo
ayaa jirto kala duwan mararka qaarna laga yaaba inay ka ahmiyad badan tahay asaaliibta caskariga ee weliba wakhtiga hadda aan nool lahay waxaad og tihiin gaaladu waxyaalaha ugu waaweyn ee hadda aadka u ictimaadaan waxaa ka mid a waxay ugu yeedhaan brobagandada ama al-ishaaca iyo dicaayada iyo alxarba nafsiya waddamada maanta cadowga inoo ee asaliibiyiinta oo maraykanka uga horreeyo aaladda dicaayada ay ugu tala galeen ayaa intay doonto ku laban laabanto ka baaxad weyn aaladdooda caskariga waxaad ogtihiin dayaxgacmeedyada wareegaya dayaaradahan tanasudka iyo tashasuska idaacadaha tiifiyada maraakish diraasaadka iyo baxuudta manshuuraadka culamaa usuuq ee lasoo farraqayay fataawaha been abuurka waxaasoo dhan waxaa loogu tala galay in dadka muslimiinta lagu marin habaabiyo bal waxaad ogtihiin gaaladu waxay ugu yeedhi jireen hadda wixii ka horreeyey waxay ugu yeedhaan alqaswulfikri oo caalamul islaami in maskaxda laga qabsado lagaga duulo ummad haddii qalbiga iyo maskaxda laga qabsadana wuxuu isticmaarka ama cadowga aamin ka noqonaya ummaddaasi inay ka hor timaado ama ay diiddo marka hadafka ugu weynee la rabaa waxa weeyaan dadka quluubtooda iyo cuquushooda in la hanto alxarbu nafsiya tacriifkeeda waxay ku qeexaan tacriif caam ah oo macnaha guud ee xarbu nafsiya ay leedahay un tibaaxaya tacriifkaas haddaan soo koobno waxay yidhaahdaan waa istikhdaam mukhatat min jaanib adduwal aw tandiim fii waqti asilmi aw alxarb liijraa'aat iclaamiya mutanawica biqasdi ata'hiir fii aaraa' wa cawaatif adduwal alcaduwa aw asadiiqa aw almuxaayida si guud waxa weeyaan waa adeegsi habaysan oo qorshaysan oo dowlad ama urur uu isticmaalo wakhti ama nabad uu ku jiro ama dagaal warbaahin ama iclaan habaysan oo qorshaysan oo kala duwan si uu markaa u saameeyo aaraada iyo cawaatifta iyo mawaaqifta iyo habdhaqanka dowladaha kuwa ka soo horjeeda kuwa isaga la safan iyo dabcan siday yidhaahdaan weeye iyo kuwa maxaayidka ee dagaalka ay ku jiraan aan dhanna raacsanayn si uu markaa dhankiisa usoo raaciyo nabalyon oo ka mid ahaa hogaamiyaashii saliibiyiinta ee ku soo duulay dhulalka muslimiinta ayaa lagu tilmaamaa dadkii ugu badnaa ee adeegsan jiray dagaalka nafsiga ah waxaana mid ka mid ah farriimihii nabalyon ay u qornayd sida tan bismillaahi araxmaan iraxiim tani waa farriin ka socota taliyaha ciidanka faransiiska kuna wajahan dhammaan shacabka ku dhaqan dalka masar waxaan idinku wargelinayaa inay jiraan dad baadiyoobay oo ay maran tahay cuquushooda kuwaas oo aan aqoon iyo garasho midna lahayn dadkaas oo fitna ku dhex abuuray dadkii wada deganaa dalka masar alle ayaana halaagay in badan oo ka mid ah sababo la xidhiira ficilladii iyo falaalkii foosha xumaa ah ay sameeyeen alle ayaana i amray naxariista iyo inaan u gargaaro bulshada la dulmay sidaas ayaana ku imid dalkiinna anigoo qaadanaya amarka saliibka ayaana idiin soo gurmaday si aan idinkugu muujiyo naxariista aan damacsanahay anigoo dareemaya caro xooggan iyo murugo aan ka qaaday fidnada ku faaftay dhexdiinna sidaas ayaana u kala diray golihii diiwaanka ee dowladda una magacaabay mid kale qofka caqliga leh ayaana fahmi kara tallaabadaas wanaaggeeda qofkii ka shakiyana waa mid axmaq ah oo aan lahayn aragti fog oo mudan in gacan bir ah la isaga qabto gaalkan oo deliishanaya baybalka ayaa yidhi kitaabka yagu waa mid xaq ah oo aan laga dibdhici karin wuxuuna noo sheegay wax dhacay iyo wixii dhici doona mustaqbalka anigana waxaa la igu ilhaamiyey inaan garto waxyaabaha ku qarsan qalbiyada mid kasta oo idinka mid ah shibanaantaydana kama dhigna inaana si hoose ula socon nacaybka aad ii qabtaan balse waxaa imaan doona maalin la isla xisaabtamo marka aad u kuurgasho hadalka nabalyon waxaa aad kugu soo muuqanaya isku ekaanshaha asaaliibtii uu xilligaas adeegsan jiray iyo midka uu maanta adeegsanayo maraykanka waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay aad loo hadalhayey war ka soo baxay safaaradda maraykanka oo mujaahidiinta halgamaya ku tilmaamayey khawaarij ciidamada maraykanka ee xalane iyo belidogle ku suganna ku tilmaamayay samafalayaal soo gurmaday taas oo kuu muujinaysa dhinac ka mid ah dagaalada nafsiga ah ee uu cadowgu doonayo inuu ku saameeyo garaadka iyo maskaxda bulshada sheekh xasan yacquub cali ayaana jawaab ka bixinaya saman waxaan maraynaa cajiib ah oo aad u yaab badan saman uu gaalkii fadwoonayo gaalkii iyo kuwii u guurguurtay ayaa maanta isgeeyey halkii uu cali ibni abitaalib radiallaahu canhu uu joogay ciddii gaalada iska dhicisa ee la dagaalanta ee diinteedii qabsata gaalku wuxuu ku xukumayaa inuu yahay ruuxaas khawaarij waxaas waxaa u meeriyey culimmada la yidhaahdo culimmaa'u suuga oo asaga gunnada siiyo oo biilka iyo maaragtay gacankuhaynta badan ku leh kuwaasaa u fadwooday gaalada dhaqanka noocaasa weligood way lahaayeen ambiyada ayay ku tilmaamayeen waxyaaba intaa ka xun oo ka daran waxay dhihi jireen waa sufaho waa waalan yihiin iyo wax la mid ah ayaana ambiyadu ku dhihi jireen marka aynu soomaaliya nimaanno weliba taariikhdii dhoweyd sidaas oo kale ayay gaaladu sameeyeen waa kuwii sayid maxamed cabdilla xasan ku tilmaamay inuu yahay wadaad waalan sheekh waalan weeye dhaheen kan waa waalan soomaaliduna way taqaanay sayid maxamed inuu ahaa nin halgamaa dalkan iyo dadkan iyo diintan naf iyo maal iyo cilmi wuxuu lahaa inuu u huray waa kuwa ay u sameeyeen culamaawsuu kuwan oo kale ah bay sayid maxamed wakhtigiisii ay samaysteen annaga waxaan rabnaa inaan dadka muslimiintaan u sheegno ahdaafta ay u kala dagaalamayaan muslimiinta iyo gaalada allah subxaanah wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili ataaquut faqaatiluu awliyaaa ashaytaan inna kayda ashaytaani kaana daciifa maanta waxaa noo muuqata gaaladii iyo murtadiintii inay leeyihiin jidka allaan ku dagaalamaynaa annagaba jidka alle ku taagan ameerikaankii iyo murtadiintii iyo wixii dabadhelifka u ahaa iyo culamaawu suugii wax alle wixii dimuqraadiyad iyo gaalnimo iyo kufri u saciyeyna waxay leeyihiin wadada alle annagaa ku dagaalamayno iyadoo alle qur-aankiisa ku leeyahay waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaquut ilaahay warkiisaa runa oo alle wuxuu leeyahay kuwa gaaloobay waxay ku dagaalamaan waddada kufriga iyo gaalnimada muslimiintu ha ogaadeen dhagarta gaalada ha ogaadeen muslimiintu waxa ay maleegayaan colka horarka ah ee yahuud iyo nasaari iyo wixii la mid ah murtadiina haddii aan qiimayno farrimihii uu nabalyoon u diray dadka reer masar waxaa la odhan karaa waxa ay xambaarsanaayeen ahdaaf dhowr ah oo ay ka mid tahay faafinta diinta kiristanka cabsigelinta muslimiinta cagajuglayn iyo fan waxba kama jiraan ah iyo arrimo kale balse hadafka laga lahaa waxa uu yahay in dadka looga mashquuliyo inay ka fikiraan oo faaqidaan tallaabada xigta ee uu qaadi doono si aanay marnaba uga fikirin aayahooda iyo mustaqbalkooda warqadahan oo la faafiyey lix iyo tobankii bisha rajab sannadkii kun laba boqol labiyo tobankii hijriga ma aysan aqbalin shacabka muslimka ah ee ku dhaqan dalka masar balse nabalyon oo ahaa gaal caqli badan ayaa markaas garwaaqsaday inaana dadkan hanjabad waxba looga qaadi karin wuxuuna markan degay xeelad halis ah maadaama ay soo dhoweyd bisha barakaysan ee ramadaan wuxuuna juhdi iyo dadaal ku bixiyey sidii uu wax wanaagsan ugu qaban lahaa dadka masaajiddii ayuu camiray dariiqyadii ayuu hagaajiyey wuxuuna kor u qaaday shicaarka ay leeyihiin dadka muslimiinta ah kuwoodii faqriga ahaana wuxuu agdhigay hanti fara badan halka salaadiintiina uu dejiyey meelihii ay mudnaayeen laakiin ugu dambayn kolonyadii baadigoobka bisha ramadaan ayaa soo gaartay daafaha magaalada qaahira wuxuuna kaga hortegay magaalada bannaankeeda si uu sha'nigeeda u weyneeyo sidaas ayuuna ku kasbaday qulubta in badan oo ka mid ah bulshada reer masar ujeedka laga leeyahay tusaalahan waxa uu yahay inaan jilka cusub ku wargelino in gumaystaha uusan lahayn wax amni iyo ammaano ah wanaag kasta oo uu sameeyana ay ka hoosayso dhagartiisa halista ah ayna mudan tahay in laga digtoonaado weji kasta oo uu leeyahay hadduu yahay mid wanaagsan iyo mid foolxun intaba sida inaad aragto hay-ado amerikan iyo ingiriis ah oo isbitaallo iskuullo iyo jaamacado u furaya dadka soomaaliyeed iskana dhigaya inay ka shaqaynayaan aayaheenna waxaana tusaale u soo qaadan karnaa hadalhaynta dhowaanahan ka taagnayd hargeysa ee ku saabsan iskuullada iyo jaamacadaha ay fureen nasaarada iyagoo ku doodaya inay u soo gurmadeen dadka muslimka ah ee soomaaliyeed jonathan iyo ciddii iskuulkan abaamushay abaal weyn bay soomaaliyaad u haysta waannu u mahadnaqaynaa laba boqol iyo dhowr iyo siddeetan in ka badan oo dhallinyaro soomaaliyeeda ayuu jaamacadaha adduunka ugu badan u diray oo ay ku baxday lacag ka badan dhowr iyo soddon milyuun oo inaan itaalka ee doordoonahayn ayuu carruurtooda igu soo baray waan uga mahadnaqaya qarankuna ugu mahadnaqaya qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yacni la dhacsanaa arrin uu sheegay inay maalgelin weyn uu sameeye ay sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday debadda loo diray oo ku dhow saddex boqol oo arday oo ka baxay dugsiga abaarso oo lagu maalgeliyey in ka badan soddon milyan oo dollar waaye kaba soo qaadba lacag baa lagu maalgeliyey tira badan lacagta qoladii bixisay mabila ujeedday u bixisay ujeeddo maxay ayay ka lahaayeen ujeeddo ma laha miya yani waxa weeye ma jacaynayna jecel yihiin bay ayay muxuu ahaaye dugsiga halkan uga sameeyeen oo ardadeenna wax u bareen oo ay dabadaha u direen ma jacaylba miyaynaga heleen miyayna u naxariisteen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yani ninka intuu ka yimi cirifka adduunka yani muxuu ahaye igu yimi halkan dhulkan ujeedadiisu waa maxay dabcan ujeedduu leeyahay ujeeddadoodu waxa weeye inay soo saaraan dad iyaga la mida la fikira ka agdhow oo ay ku shubtaan kana saaraan wixii hore si ay ugu fushadaan mashaariicda ay doonayaan dariiqooyinka loo maro dagaalka nafsiga ayuu taliyihii hore ee sirdoonka masar saalax ku soo koobay dhowr qodob kuwaas oo qofka garaadka leh uu horay ka garan karo marka uu maqlo maadaama ay dhegaheenna ku soo noqnoqdeen waayadan dambe si daranna ay u isticmaalaan warbaahinta cadowga si gaar ahna b b c da oo uu leeyahay gumaystihii ingiriiska iyo v o e da oo ay leedahay dowladda maraykanka oo ah gumaystaha cusub ee duulaangaaleedka casrigan horboodaysa qodobka koowaad waxa uu yahay in la sameeyo dhagar iyadoo la adeegsanayo xeelado kala duwan iyo in la buunbuuniyo wax aan jirin sidaba aad ka maqashaan fagaarayaasha dagaalka soomaaliya adigoo arkaya in markii lagu duulo xarun ay leeyihiin murtadiinta iyo saliibiinta warka loo dhigayo si ka duwan sidii la rabay bulshadana laga dhaadhicinayo warar been ah oo xaqiiqda ka fog si loo suurad xumeeyo dadka mujaahidiinta ah ee naftooda u huraya in layska dulqaado cadowga soo duulay arrinka labaad ee ay adeegsanayaan cadaawaha ayaa ah beerista xaalad cabsi ah iyadoo mar kasta la adeegsanayo waxyaabo ku cusub dhegaha bulshada sida duqaymaha ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo laga dhigayo kuwa laayaan ah iyadoo dadka loo suuraynayo inay halis yihiin ayna arki karaan wax kasta oo yaalla dhulka korkiisa arrinkaas oo ah been cad oo waxba kama jiraan ah balse hadafkiisu uu yahay argagaxgelinta bulshada iyo barakicintooda
cutubyo kala duwan oo fara badan baa ayaad la hawlgelaysaan adinka meesha aad maanta ku aadantaan waxaan rajaynaynaa gul ballaaran aad ka keentaan adinka meesha aad maanta ku aadantaan waxaan rajaynaynaa gul ballaaran aad ka keentaan wuxuu aakaba wataa ma wato zuugaan iyo tadhisabankaan iyo dhishikaan ma wataan aakaya wataan baaburkooduna waa hoomey adna m g baa wataa hub kaloo hadda aanan meeshaan ka sheegayn oo caalami ahaan la socda oo meesha u dhaqaaqayn maxaa kaasay u dhaqaaqeen loo haddana bam garaynaya garaacaya oo inii jabinaya zuugaan iyo tadhisabankaan iyo dhishikaan ma wataan aakaya wataan baaburkooduna waa hoomey adna m g baa wataa hub kaloo hadda aanan meeshaan ka sheegayn oo caalami ahaan la socda oo meesha u dhaqaaqayn maxaa kaasay u dhaqaaqeen loo haddana bam garaynaya garaacaya oo inii jabinaya
qodobka saddexaad waxa uu yahay aflagaadada ay adeegsanayaan gaalada iyo kuwa daba rucleeya cidna daah kama saarna wararka ay faafiso warbaahinta cadowga iyo halkudhigyada beenta ah ee loo bixiyey mujaahidiinta sida inay yihiin khawaarij arxanlaawayaal sharwadayaal iyo wixii la mid ah
antidoo ah la sheegay macinka faylaha shabaaba lusku dhowe runtii culmaada sheegeen shabaab iniyo cadoweyno waa lusku dhow shacabdiqaniyaniyo la fadhiya shalay maylowada roogni culmo badana roogeen shabaab ma iyin culmaado ma haddii iswarsadeen shacabdiqani ma istareen ma istareen culmaado iskuwaafadeen minkun khawaariju waa la eray arrinka afraad ee ka mid ah dagaalka maskaxda ee lagula jiro jiilka soo koraya waxa uu noqonayaa in lagu been abuurto mujaahidiinta iyo in waxba kama jiraan ah lagu tilmaamo qadiyadda ay u dirirayaan iyadoo la suurad xumaynayo tallaabo kasta oo ay qaadaan dhanka kalena la buunbuuninayo cadaawaha iyo waxqabadkiisa beenta ah sidaba lagu arkay soomaaliya murtadiinta ayaana ku caanbaxay dhaleecaynta howlgallada jihadiga ah halka ay dhanka kale had iyo jeer difaacayaan xasuuqa uu gumaystaha ka wada dhulkan muslimka ah waxyaabaha kale ee loo adeegsado dagaalkan waxaa ka mid ah buunbuuninta quwad aan jirin taas oo laga dhigayo mid aan la loodin karin waxaadna arkaysaa gutooyinkii murtadiinta iyo saliibiinta oo loo yeelay magacyo la yaab leh sida danab oo loola jeedo biriqda gorgor oo loogu magacdaray haadda midka ugu halista badan haramcad iyo alfa gruub balse xaqiiqda ayaa ah inaanay waxba ka duwanayn maleeshiyaadka kale bal xitaa la odhan karo waxaa dagaalka uga fiican kuwa dariiqyada taagan intaas oo keliya kuma sidna dhagaraha iyo durqyada shaydaan balse waxaa la arkaa had iyo jeer iyagoo samaynaya dhoolatusyo ciidan oo ay ku soo bandhigayaan hub cusub iyo ciidan fara badan taas oo ay sii dheer tahay inay ku faanayaan quwad aysan lahayn oo ah mid la soo kiraystay sida maleeshiyaadka bangaraaf ee ku jabay duulaankii ugu dambeeyey ee ay ku soo qaadeen gobollada dhexe iyo diyaaradaha dagaalka maraykanka turkida iyo wixii la mid ah hubkii la soo kiraystay ayaana allah fadligii noqday mid ku soo dhacay gacanta mujaahidiinta iyo mid lagu burburiyey dagaaladii dhacay
walaalayaalow waxaana leenahay maalin kasta waxaa la yidhahdaa meelaha la qabsada waa laga baxaa si gaara waxaan leenahay ciidanka kumaad dalsta danab waxaa layihi qorshahooda waxaa waaye sina amisoontii meesha waa ina geeyeyna waan inka laabaynaa ma ahan meeshina geeya annagaa difaacayna laakiin hore u sii socda meeshii aan shala ka imaanay deegaankii la xoreeyey qorshahooda waxaa waaye markii meel la tago deegaan lix iyo toban sano cadow haysto waa ku geeyaha waa kaa soo laabanaa wax aan ka yeelayna maaha haddii diyaaraddu diyaaro gaalo ay tahay oo aan lini ogolayn inay la sii joogto idinkaa ciidanka dowladda nala jooga difaaca nala qota difaaca nagula jira ha u noqonina gadaala hore u sii socda
qodobka toddobaad ee ugu halista badan ayaa ah in bulshada lagu cabsigeliyo waxyaabo aan jirin iyo in dhexdooda lagu faafiyo warar aan sal iyo raad toona lahayn sida in mujaahidiintu ay boob ku hayaan hantida shacabka inay ku xadgudbaan cirdiga gabdhaha muslimaadka ah iyo waxyaabo badan oo foolxun iyadoo xaqiiqduba ay tahay in iyagu ay yihiin kuwa ku kacaya dembiyadaas iyo kuwa ka daran sida madaxdoodaba ay ka markhaati kacayso annaguna ma ammaan geliyo hayna dadkii aan inaan ammaan gelin aan u istaagin kuwa xunxunna kama celiyo hayna xataa ammaanka noocaasa shabaabkaa lagu tilmaama meeshay joogaan isbaaro laguma dhigo gabdhahana laguma kufsado annagu kuwii kalena kama celiyo hayna annagina ma dhaafana annagu kuwii kalena kama celiyo hayna annagina ma dhaafana
maalin kasta annagoo jidaadka maraynaa askartii maaragtay ciidanka oo dowladda u shaqaynaya ay shacabkii laynayaan marka inay wax ka difaacaan iska daaya ayagiyaa khatar ku noqday shacabkii waa qodobka koobaad oo amnigiyaa meesha ka baxay inay wax ka difaacaan iska daaya ayagiyaa khatar ku noqday shacabkii
gudoomiye bajaajyaal ilmihii waalidiintooda tahriibka ay ugu celiyeen ayaa maalin walba dhimanaya waalidkaas iyo bajaajyaalkaas iyo caruurtaas ee ku dhimanaayo bajaajka waxa dilaayo shabaab ma waa ciidankeenni waxaa dadkaan laynaayo oo bajaajyaalkaas dili waa ciidankeen
saasay tahay dhowr qof oo intay soo baxaan oo jidad ka qaadaan oo taayaro gubaan taayaradu macnaheedu waxay tahay waxaa joogta dowlad tayrani ah oo keligiis taliya ah taayaradu macnaheedu waxay tahay waxaa joogta dowlad tayrani ah oo keligiis taliya ah
maanta waxaa ka dhacay isku iskool wadaag wiil yar oo dhallinyaraha oo bajaaj wata ayaa inta la taajiya xabad lagu dhuftay isaga iyo qofkii rakaabka ahaayo wada dadkii waa ka mudaharaadeen boorar ay soo qaateen ayagoo gacmaha taagaahoo jidka dhexdiisa maraha xabado inta lagu jawaabaa toban kale lagu dar arrinka siddeedaad ee ka mid ah dagaalka maskaxda waxa uu yahay in la liido quwadda mujaahidiinta iyadoo laga sheegayo warbaahinta in la soo afjaray in kuwoodii ugu dembeeyey lagu raad joogo inay yihiin baxsad ayna dhuumaalaysanayaan in badankood la dilay qayb badan oo ka mid ahna la qabtay inay go'doonsan yihiin oo aysan nuuxsan karin iyo wixii la mid ah taas oo ay sii dheer tahay buunbuuninta khilaaf been ah oo aan jirin oo ka dhex taagan hoggaanka sare dhammaan arrimahaas oo ay bulshadu ka marakacayaan inay had iyo jeerba ka maqlaan idaacadaha gaalada sida b b c iyo v o a halka xaqiiqda dagaalkana ay sidaa ka duwan tahay soo duuliyaashana lagu wiiqay dhammaanba agagii dagaalka qodobka sagaalaad waxa uu yahay in qayb ka mid ah bulshada la siiyo dhaqaale fara badan sida hoggaanka qabiilada salaadiinta iyo qaar ka tirsan culimmada in la baadiyeeyo dhallinyarada iyadoo loo marayo dariiqyo dhagar ah iyo in ballanqaadyo been ah loo sameeyo kuwa dagaalamaya si ay isugu dhiibaan cadowgooda arrinka tobanaad waxa uu yahay in laga faa'iidaysto khilaafka diimeed iyo kuwa caqiido ee ka dhex jira bulshada in kastoo soomaaliya aysan ka jirin diime kala duwan haddana cadowgii ummadda ayaa dadka ku dhex beeray furqo waxa uuna kala geeyey dadkii islaamka wada sheeganayey kuwa ayaa loo buunbuuniyey shirkiga kuwo kalena waxaa loogu qanciyey dimuqraadiyadda oo ah diin gaalo sidaas ayaana bulshada dhexdeeda looga helay wadaaddo mushrikiin ah oo qabuuraha difaacaya murtadiin la safan gumaystaha oo ku dheggan kursiga madaxtinimada iyo daa'ifo mujaahid ah oo dagaal ku iclaamisay cid kasta oo ka fogaata ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay halkudhigga argagixiso oo maanta loo adeegsado siyaabo kala duwan xaqiiqdii argagaxgelinta cadowga waxa ay sharaf weyn ka tahay jihaadiyiinta agtooda laakiin magacan ayaa noqday mid lagu shabadeeyo qof kasta oo ku dheggan diinta suuban ee islaamka si loo bannaysto naftiisa maalkiisa iyo cirdigiisa waxayna dadku si dhow ula socdaan shirkadaha lagu daray liiska waxa ay ugu yeeraan argagixisada culimmada ku jira xabsiyada ee loo geliyey shaatigan iyo dhalinta faraha badan ee buuxdhaafiyey xabsiyada cadowga waxaa keliya ee lagu heystaana ay tahay muujinta shareecada raxmaanka haddaba mar haddii aynu ogaanay qodobo ka mid ah waxyaabahay u adeegsadaan dagaalka nafsiga ah waxaa isweydiin mudan faafinta dacayaadka ahamiyad intee la eg ayuu u leeyahay dagaalka maskaxda waxaa arrintaasi ka jawaabaya saalax nasre oo ka mid ahaa sirdoonkii dalka masar ee laga qoray maqaalkan wuxuuna ku soo koobayaa in buunbuuninta ay kaalinta koowaad kaga jirto dagaalkan iyadoo la adeegsanayo qaab kasta oo lagu gaari karo shacabka sirdoonnada ayuuna tilmaamayaa inay kaalin mug leh ku leeyihiin sidii lagu faafin lahaa loona qurxin lahaa arrinkaas oo ay horay u samaysay dowladda ingiriiska kadib markii uu soo dhammaaday dagaalkii koowaad ee dunida halka jarmalkana uu isla xeeladan adeegsaday intii uu soconayay dagaalkii labaad ee dhex maray gaalada caalamka tallaabadii uu qaaday jarmalka ayaa marjac u noqotay dagaalka nafsiga ah maadaama hitler uu ku guulaystay inuu dhammaanba shacabka dalkiisa ku qanciyo inay kala qayb galaan dagaalada isagoo u ballan qaaday inay gul wacan ka keenayaan maadaama ay haystaan awood dhammaystiran gaalkani waxa uu qaaday laba tallaabo oo qura midda koowaadna waxay ahayd majaalka siyaasadda dadka u dhashay dalka jarmalka ayuuna gaarsiiyey inay laba un kala doortaan waa shuuciyada oo uu ka dhigay arxanlaawayaal xasuuqwada iyo maamulkii faashiyada ama naaziyiinta halka wejiga labaadna uu ahaa dhanka maskaxda ilaa qofka jarmalka u dhashay uu gaaray inuu ka baqo magaca shuuciyada sababo la xidhiidha wararka beenta ah ee laga faafinayey sidoo kale adeegsiga warbaahinta ayaa dagaalkan u leh muhiimad gaar ah saalax ayaana tusaale ka dhiganaya jarmalka iyo ingiriiska oo markii ugu horraysay adeegsaday dariiqadan iyagoo iska dhaadhicinaya in yurub oo idil ay ku maamuli karaan ilaa markii dambe la gaarsiiyey caalamka oo idil hadafka ugu weyn ayaana ah in la soo jiito dhegaystayaasha ugu badan si saamayn cad loogu yeesho waxa uu aaminsan yahay dareenkiisa iyo xitaa qofka uu welihiisa siinayo dhegaystaha ayaana noqon doona saddex qolo midkood waa kan koowaad oo ah inuu la safto qolada uu dhegaysanayo ha ogaado ama yuusan ogaani inuu dhexdhexaad iska noqdo iyo inuu cadow ku noqdo muslimiinta ayayna la gudban tahay inay ka fogaadaan dhegaysiga cadowgooda sheekh mukhtaar abusubeer oo ah amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale sharaxaya kaalinta ay idaacadaha cadowga ku leeyihiin faafinta ishaacaadka iyo dagaalka nafsiga ah idaacadaha waxa weeyaan wasiirada ugu weyn ee xarbu nafsiya oo duur kasta iyo meel kasta lagu dhegaysanayo ma waxaad umanaysaan bilaash in loo sameeyo b b c-da ma ma lacag baan bixinaa markaan dhegaysanayo lacag meel bixiya haye waa majaan soo ma idaacaday rakibeen meel walba f m bay dhigeen intaas waa la tafatiraya warkii waa laakiin maxaa looga jeeda wax kale ma waxaa la rabaa guri walba tuulo walba deegaan walba inay gaadho oo warkooda iyo sida siiqada u qabaan ugu gaadho marka waxa weyan waa usluub khatir ah dadka marka waxa la rabaa in la tawciyeeyo oo innagana warkeenu meel walba uu gaadho asaaliibta lagaga hortegi karo iyadana waxaa ka mid ah alkitmaan walwacyi alamni waa sirriyada iyo dadka mujaahidiinta iyo xataa shacabka muslimkiiba inuu wacyi amniga leeyahay dareen amni inay leeyihiin dad soo jeeda inay yihiin oo baraarugsan oo waaciin ah taasi markaa waxay keenaysaa hadday yihiin dad baraarugsan shaayacaadkii iyo dacaayadii iyo irjaafkii gaaladu ay wadeen inaanay ku saamoobin amaba aanay ka qayb qaadan oonay nashrinin oo waxaad ogaataan gaalada iyo munaafiqiintu shaayacada way bilaabayaan iyagu ama idaacad ha ka sheegaan ama saxaafad ha ku qoraan ama war fadhi kudirir ha ka tabiyaan laakiin inta kale yaa isgaadhsiinaya dadku iyagaa faafinaya dhammaan hababka aan soo sheegnay waa kuwii la isticmaalayey wakhti hadda laga joogo nusqarni iyo ka badan isbeddel ballaaran oo dhanka aqoonta iyo qalabka elektroniga ah yuuna caalamku sameeyey shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxaana hubaal ah in dowlado badan ay tartan ugu jiraan sidii loo horumarin lahaa dagaalka maskaxda sidii lagu faafin lahaa shaayacaadka iyo sidii loo dhegri lahaa bulshada hadda ayaana la joogaa wakhtigii ugu halista badnaa oo ay mudan tahay in fiiro gaar ah loo yeesho saddex iyo tobankii lasoo dhaafay caalamka waxaa qabsaday waxa loo yaqaan social media ama goobaha ay bulshadu ku kulanto sida facebook twitter instagram tiktok iyo wixii la mid ah qof kastana wuxuu helay dhegaystayaal iyo daawadayaal ka badan intii ay gaari jireen idaacadaha isagoo ku sugan qolkiisa jiefka ayuuna ka hadlayaa masiir ummadeed ma lahan aqoon maadi ah iyo mid diini ah sidoo kalena ma lahan ajende gaar ah iyo hadaf uu hiigsanayo keliyana wuxuu la daacsanayaa qurunka calooshiisa ku jira adigoo arkaya in dhallinyaro fara badan ay cadowga u qabanayaan wixii uu isagu awoodi waayey isku soo wada duubo dagaalka maskaxda waa mid halis badan waxaana looga badbaadi karaa inaad iska xirto albaabada shaydaanka sida dhegaysiga idaacadahooda ka fogaanshaha waxaa loo yaqaano qiila waqaala iyo cibaadada oo la badiyo waxaana qof kasta la gudboon inuusan xaqiiqda ka raadin mid looga sheekeeyey isagoo runta ka heli karaa dadkii dhacdada sameeyey ugu dambayntiina sheekh mukhtaar abusubeer ayaa inoo gudmaraya asaaliibta looga hortegi karo dagaalada nafsiga ah ee uu soo qaadaya cadowga iyo sida looga gashaaman karo inay saamayn ku yeeshaan dadka muslimiinta ah waxaad ogaataan ikhwaani fillah fii waqti alxuruub weliba waxyaalaha ummadda lagu jebiyo xarb nafsiya ayaa ka mid a dagaalka dicaayadda ayaa ka xoog badan dagaalka xabadda dagaalka xabadda wuu adeegay laakiin wuu dacmiyaa laakiin asalka waa xarb nafsiya haddii markaa ummadda islaamka waa umma mujaahida oo la rabo jihaadkeedu mujtamriha ilaa qiyaami saaca oo gaalada la dagaalamaysa ummadda waxaa la rabaa jihaadka inay ka wada qayb qaado rag iyo dumar yar iyo weyn waxay kaga qayb qaadan kartaa markaa safkeedu inuu mutalaaxim yahay oo ahdaafteeda oo caddahay tarbiyadeeda wanaagsan tahay asaaliibta cadowga ay taqaano ay ku baraarugsan tahay haddii laakiin safku yahay saf oo kala daadsan shaqaraad badan iyo meelo badanoo laga soo gala leh cadowga markaa wax u sahlanaanaysa inay ku fulaan tashuusha ummaddii in la kala geeyo dagaalkii inay ku kala hadho iyadu inay isjuhunto inay is-eedayso kalsooni darra inay dhacdo safka mujaahidiinta faraarugna ku yimaado marka ikhwan fila wax wayn arrintaa ayaynaan fudaydsanin sidaa daraaddeed baa markaa la rabaa ummadda xataa haddiiba ilahi subxana tala dhulka una makansiiyo idaacadaha iyo wasaa'ilka gaalada in lala dagaalamo asaaliibta dacaayiga ee aaladooda in baa jirta maxaa yeelay waxa weeyaan aaladda ummadda laga hago waxa weeyaan sicirka iyadaa xukunta idaacado hadday rabaa inay sarifka qaaliyeeyaan iyagaa furaya tashusha dhaqaalaha xaaladda dadka iyo istiqraarkooda nafsiga iyagaa furaya colaadda iyo nabadda iyagaa saamayn ku leh marka waa inaynu sidaas u dareensanaana markay aalad iyo silaax inay arrintu ahayn war uun iska socda innagana marka asaaliibteedii aynu yeelanno oo ihtimaam gaara aan siino
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag akhyaartan la socotay guntii iyo gabagabadii barnaamijka caalamul yoom ayaan isla soo gaarnay oo aad ku dhegaysateen warbixin dheer oo xiise badan waa bahdii barnaamijka oo isku duban oo idin leh tan iyo kulantideena dambe sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا